warbixin uu daabacay wargeyska washington post ee ka soo baxa dalka maraykanka ayaa lagu sheegay in xayiraaddii donald trump madaxweynaha cusub ee maraykanka uu ku soo rogay taakulada arrimaha dibadda ee xagga militariga ay saamaysay fargelinnada militari ee maraykanku ka wado qaar ka mid ah waddamada caalamka islaamka oo ay soomaaliya ka mid tahay sida ay ku warramayaan saraakiisha amerikaanka ee la hadlay wargeyska washington post xayiraadda uu soo rogay madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump waxay tilmaameen inay saameyn ku yeelanayso danaha maraykanka ayna suuragal tahay in amniga maraykanka iyo xulafadiisa caalamka ay halis galaan sida ay warka u dhigeen mid ka mid ah meelaha laga dareemay saamaynta ka dhalatay xanibaadda uu trump saaray dhaqaalaha uu maraykanku ku bixinayay duulaannadiisa dibadda waa qaaradda afrika si gaar ah dalka soomaaliya oo uu maraykanku kaga jiro dagaal militari oo uu ku diidan yahay in dalka laga hirgeliyo nidaam islaami ah oo ku dhaqma shareecada islaamka saraakiisha amerikaanka ee la hadlay wargeyska washington post waxay tilmaameen in isbeddel uu ku yimid dagaalkii ay kula jireen xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka socday soomaaliya ciidamadii daacadda u ahaa danaha maraykanka ee danabna ay faaruujiyeen xeryihii ay ku sugnaayeen kadib markii ay waayeen raashiin iyo sahay ciidan waxay saraakiisha maraykanku tilmaameen in ugu yaraan afar boqol oo askari oo soomaali ah oo ka mid ahaa ciidankii maraykanku tababaray ay ka tageen xeryihii ay ku sugnaayeen iyadoo sidoo kale ay saldhigyadaasi soo baneeyeen qandaraaslayaashii halkaasi ka howlgelayay ee wasaaradda dagaalka maraykanka u qaabilsanaa tababaridda askarta soomaalida soomaaliya oo keliya ma ahan meelaha laga dareemay saamaynta ka dhalatay xanibaaddii uu taraam ku soo rogay dhaqaalaha ku baxa duulaannada arrimaha dibadda waxay saraakiisha ameerikaanka ee la hadlay wargeyska washington post sheegeen inay hoos u dhaceen howlgalladii ay ka wadeen waqooyiga qaaradda afrika ee ka dhanka ah mujaahidiinta alqaacida markii uu donald trump madaxweynaha cusub ee maraykanka ku fashilmay kursiga aqalka cad wuxuu saxiixay qaraar xanibaya dhaqaalaha maraykanka uga baxa duulaannada dibadda marka laga reebo masar iyo maamulka yahuudda iyadoo dib u eegistaasi ay soconayso muddo ku siman sagaashan maalmood